bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta qodobada barnaamijka dhacdooyinka aynu ku qaadanayno waxaa ka mid ah munaasabad loogu dabaaldegayo sanad guuradii lix iyo kontonaad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay ciidanka cirka ee soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo aan barnaamijkeenu kugu hayaa dalladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya kulan ay muqdisho muqdisho ku yeesheen oo looga wada hadlayay howlo la xidhiidha dhinaca waxbarashada mas-uuliyiin ka socota bulshada rayidka oo kulankaasi ka qayb galay iyo wasiirka waxbarashada iyo dhammaanba barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo aan idiin hayaa wasaaradda isboortiga oo si weyn uga hadashay dad guryo kor dhistay agagaarka garoonka ciyaaraha ee stadiyumka banaadir wasiir ku-xigeenka ayaa arrimahaasi aan ka waraysanay oo aan idin hayaa dhammaan qodobadaasi iyo wixii kale lagu soo kordha ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaa barnaamijkeena dhacdooyinka waxaa idiin soo saara anigoo ah cabdulaahi kulmiye aan ku bilaabay lix iyo konton sano ka hor ayaa waxaa la asaasay ciidanka cirka soomaaliyeed iyadoona uu ka mid yahay ciidamada sida weyn ay dalka soomaaliya ugu dhaartaan haddaba munaasabadaasi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay dhammaan taliyayaasha ciidamada saraakiil sarsare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya aan ku bilaaba marka hore taliyaha ciidanka cirka soomaaliyeed mudane maxamuud sheekh cali oo loo yaqaano dabla baylood waxaana uu ka warbixinayaa muddada sanadka ah ee ciidanka cirka waxyaabaha u qabsoomay iyo xaaladdu sida ay tahay waxaana munaasabadaasi soo xiraya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar carte
bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi wasalama mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka gaashaandhigga taliyaha xoogga dalka taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka asluubta dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidanka cirka ka tirsan iyo xaasas koobaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen maanta oo ay tahay konton iyo lix guuradii ka soo wareegatay asaaska ciidanka cirka soomaaliyeed shan iyo tobankii kun sagaal boqol iyo lixdan ayay ahayd markii ugu horreyso ciidanka cirka la asaaso waxaa laga yaabaa ciidanka cirka cutubyo ka tirsan inay markaa ka horba waddanka joogeen oo ay xaruntaas ku shaqaynayeen hase ahaatee maalintaa waxaa loo doortay waa maalintii koox saraakiil ah oo afar duuliye iyo nin injineer ah hal injineer ah ay ku soo noqdeen dalka islamarkaana ay maalintaa kaligoo duuleen oo diyaaradda oo ciidanka cirkuleya ay ku duuleen oo ay tageen goboladii la dhihi jiray mujeertinya ay duulimaad ugu tageen mudane ra-iisul wasaare ciidanka cirka dhismihiisa oo wakhtigaa bilowday ku bilowday diyaarado kooban oo ah kuwa gaadiidka wuxuu hawshiisi u horreysay ku qabsaday in duuliyayaal iyo farsamo yaqaano ciidanka cirka soomaaliyeed ay leeyihiin agosto kun sagaal boqol iyo lixdankii iyadoo markaas aan hal bil keliya xorriyadda haysano inay inta halka ka duuleen ayagoo wada wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda ee wakhtigaas maxamed cali daar allah u naxariisteen ay geeyeen congo oo aan noqonay dalkii labaad oo afrikada madoow ah oo diyaaradooda ayagu ay leeyihiin duuliyayaashooduna ayagu leeyihiin farsamo yaqaanadoona ayagu ay leeyihiin ku taga wadankaas waxay ahayd waxay ahayd wax taariikhda galay oo afrikao dhan ay ogaatay kun sagaal boqol bishii november kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa geeriyooday taliyihii u horreeyoo ciidanka xirka allah u naxariistee dhanba cisbaan axmed axmed axmed sheekh macow iyo duuliyihiisii ku xigay oo la socday injineerkii iyo taliyaha xaaskiisa iyo caruurtiisii kadib markay halkaa ka kaxeeyeen diyaarad ayagoo u waday wadanka talyaaniga in lagu soo sameeyo hase ahaatee markay berbere ka duuleen kadib la waayey cirab iyo saan meelay dhigeen laaqoon waaye ilaa haddana aan la ogeyn kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ciidanka cirka soomaaliyeed waxay qayb xoogle ka qaateen fatahaadii iyo daadadkii wadanka ka dhacay ciidanka cirka soomaaliyeed laga soo bilaabo maalintaas ilaa maalintii burburka ka dhaco wuxuu ku socday horumar aada u xoog badan wuxuu ahaa kii ku soo dhoweeyey xeradan wasaaraddii gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed aas-aaskiisa labiiyo tobankii abril ama lix iyo labaatankii abril kun sagaal boqol iyo lixdankii xaruntaan hadda aad arkaysaan waxaa fadhiistay taliyihii u horeeyo iga raalli ahaada wasiirkii u horeeyo gaashaandhigga allaha u naxariistay maxamed ibraahim cigaal halkaana u fadhiistay wasiir soomaaliyeed oo u horeeyey oo gaashaandhig xaruntuu ku shaqeeyey waata taliyihii u horeeyey ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daawud cabdulla xersi tuu fadhiista isagana waata waa meeshii laga aas-aasay ciidanka xoogga dalka qaybihiisoo dhan madaxda waa xarunta u ahayd ilaa laga soo gaaro kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii ciidanka cirka soomaaliyeed wuxuu horumar ka sameeyey dhinaca qalabka injineerada duuliyayaasha farsamo yaqaanada makaanikada iyo dhammaan qaybaha ciidanka cirka oo dhan wuxuuna gaaray heerka ugu sarraysa inuu noqdo ciidanka labaad ama ciidanka saddexaad ee africa ayuu gaaray laakiin waxaase nasiib darro ah inuu maanta heerkaas marayo mudan ra-iisal wasaare ku-xigeen mudanayaal ciidanka cirka waajibaadkiisa waxaa weeye saddex waajibaadoo waaweyn buu leeyahay iyo midka afaraad oo taabayaal ah waxaa weeye inuu ilaaliyo hawada soomaaliya cir iyo bad iyo dhul intaba inuu ka ilaaliyo hawada soomaaliya inuu taageero ciidamada qalabka sida qaybahooda sida ciidanka dhulka iyo ciidanka badda inuu sahamiyo hawada soomaaliyeed cid alle ciddi kusoo xadgudbaysa inuu taakileeyo dadka soomaaliyeed markay dhibaatooyinka la kulmaan siday horugu dhici jirta horena loo soo maray ciidanka cirka ciidanka cirka wakhtiga hadda aan joogno doqoriinada adduunka waa isbedeshay gaar ahaan annaga mandaqadeenna hadda geeska africa ama soomaaliya shalay waxaan u malaynayaa waxaan xoogga saari jirnay ciidanka dhulka sababta keenaysana waxay ahayd cadowga aan markaas annagu aan filaynay iyo dhinacyadoo naga jiro laakiin maanta xaaladii waa isbedeshay maanta waxaan islenahay waxaa lagama maarmaana iyadoo ciidanka dhulka uu mar kasta yahay lafdhabarka ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka soomaaliyeed haddana waxaa lagama maarmaan ah in la helo ciidan cir oo xoog leh iyo ciidan bad oo xoog leh labadaba in la helo maxaa keenaya waxaan leenahay badda aan aragnay oo saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex iyo in la jiro kilomitir ah ayaan leenahay baddaas waxay u baahan tahay in laga ilaaliyo cadowga ciidanka badda waa inuu ciidan badoo xoog layahay ciidanka cirka la-aantiisna ma shaqayn karo ciidanka badda waayo waa inuu sahankiisa iyo taakulintiisa iyo waxqabadkiisa intaba inuu ku taakuleeyo waxaa lagama maarmaana inuu ciidanka dhulka taakuleeyo meel kastuu marayo waajibaadkii u gaarka ahaana inuu guto arrimaha dhibaatada fatahaadda abaaraha iyo dhibka ummadda soomaaliyeed haystana u kala qayb qaato sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay in xukuumadda hadda jirta iyo kuwa ka dambeeyaba iyo ummadda soomaaliyeed oo dhanba inay ku baraarugi doonto ama ku baraarugsanta inay lagama maarmaan tahay in ciidan cir oo xoog leh la dhiso inkastoo loo dhahay inuu ciidan u baahan yahay dhaqaale iyo qalab sahlanna aan lagu dhisi karin annaguna hadda ma nihin buur buurna kuma tiibsanin laakiin annagoo kaashanayna ilaahay iyo ummadeenna waa lagama maarmaan in loo howlgalo arrimahaas ayaga ah waajibaadka hadda annaga ciidanka cirka shalay markaanu imaanaynay shalayto markii hadda ciidanka dib loo aasaasayay jidkaan laamiga meelaan ahayn oo xeradan ka banaanay haba yaraateen ma jirin jidkaan laamiga intaad ka leexato suuragal ma ahayn inaad dhinacyada dhinac ka mid a aada daawur ugu leexato dadka deganaa keliya waana dadkaas xaruntaan inta ka muuqata xarun labadeed la eg oo ilaa hadda ilaa buurka intaas suban ayaa ka dhismeed oo markaa ciidanka cirka xaruntiisa ay ahayd ciidanka dhulkana tanay ahayd jidkaa keliyaa ka banaanaa maantana waa tanaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa xarun ciidan oo ciidanka cirka iyo xaasaskooda iyo caruurtooda ama xaasaska iyo caruurta ciidanka xoog dalka soomaaliyeed intooda badan ay degan yihiin marka berrina waxaan filayaa inaan horay uga sii tallaabsan doonno arrintaana waxay ku suura gashay saraakiisha saraakiil xigeen aliflayda iyo dablayda ciidanka cirka ka tirsan ayaga awoodooda inay ilaahay awooddiisa laakiin ayaga inay isku talagaleen oo ay ku samaysteen sanadkan kii ka horreeye waxaan ku dabaaldegnay guriga halkaa ka soo jeedo oo guri ahaa ma ahane xafiis ma ahayno guri buu ahaa haddana kanaan ku dabaaldegaynaa sanadka dambena waxaan ilaahay ka baryayaa kanoo dhisan oo taariikhdii ciidanka xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaamiga ay soo noqotay inuu xaafiis noo noqdo ayaan ilaahay ka baryaynaa sanadka dambena haddaanu uliidano haddaanu uliidano mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen sacaadal wasiir taliyayaasha waxaa weeye ciidanka cirka waa tallaabsanaya wuxuu leeyahay aqoon-yahano injineero farsamo yaqaano duuliyayaal ma leh soo ninka duuliyaha ah awoodda ama tababarkiisa ama aqoontiisa ama waxqabadkiisa waa gaaban tahay asagu sidaa daraaddeed baan annagu hadda aan la dhihi karin duuliyayaalaan nahay oo berri aan noqonaynaa laakiin waxaa laga yaabaa farsamo yaqaanadu inay berri hawsha loogu talagalay ay qabtaan waxaan madaxda dowladda oo wasiirka gaashaandhigga ugu horeeyo oo asagu ay waajibaadkiisu saaran tahay gaashaandhigga ahna sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ahaa shalay taliyaha xoogga dalka in si gaara loo fiiriyo annagu xerada ciidanka cirka gurigaasay ku egtay ma dhaafsiisnin gurigaa xaggaa ku yaalla oo shalay xarunta noo ahaa ma dhaafsiisin sidaa daraaddeedna wixii aan ciidan ku noqon lahayn annaga iyo waa naloo dhexeeya aeroboortka dhulkii hangarada laga dhisaayey bakhaarada laga dhisaayey hoosooyinka laga dhisaayey wax walbo hawsha ciidanka lagu qaban lahaa annagu gacantanada kuma jiro gacanta dowladdana kuma jiro dad aan dalka iyo dadka iyo diinta midna aan dan lahayn aa haysta haddii xataa ummadda soomaaliyeed ay ayada wax ka soo gelayaan waxbay noqon lahayd laakiin nin ganacsadaa oo aajnadi ah inuu ku ganacsado aniga kollay saxiiba ma aha sidaa daraaddeed sidaa daraaddeed ayagoo la raacayo go-aankii golaha wasiirada ee soo baxay saddex bilood ka hor waxaan codsanayaa on mar labaad codsanaya on saddex mar saddexaad codsanaya in xoogga layskugu geeyo bal wasaaradda gaashaandhigga wasiirka gaashaandhigga iyo madaxda ka sarraysa arrintaa loo howlgabo sidii wax looga qaban lahaa waxaan kusoo gabagabaynaya waxaan doonayaa marka inaan idhaahdo annagu waa soconaynaa horaanu soconaynaa ilaah idankiisa ciidanka xilka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaanu leenahay siyaasad adag oo ku talagelaysa arrimahaas meelmarintooda iyo wixii dib loo horin lahay waxaan rabaa inaan halkan uga tacfiidiyo dhammaan saraakiishii saraakiil xigeenkii aliflayda iyo dablayda ciidanka xirka ee u geeriyooda ayagoo hawshooda gudanaya dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda daafacaya waxaa meeshaas rabaa inaan taariikhda ka xuso markaas aan sheegayno ciidanka cirka la asaasaya raggii aas-aasay oo aas-aasayaasha ahaa oo ay maanta intaan ogahay ay ka nool yihiin duunyo sare maxamuud cabdulaahi bare faytaan ninka la yidhaha injineer injineer ciise tarambi ugaas duuliyo sare maxamed maxamuud cali weli injineer ibraahim cabdi maxamed duuliyo sare maxamed cabdi xorxore injineer axmed sheekh xasan iyo rag badan oo qaar lamid ah waxaan leeyahay tacabkiina meel dhaceyna kuma zubin raadkiina waa wadnaa annagana kuwa dhan baa ku simi doonaa waxaan u hambalyaynayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidanka cirka iyo xaasaskooda iyo caruurtooda in sanadkan sanadkiisa kale ilaahay ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo annagoo intaan ka fiican sidai labada taliyo iga horreysa ay sheegeen u dabaaldegayna sanad buradan oo aan ku dabaaldegayno dayuurada ay ummadda soomaaliyeed leedahay ku dabaaldegayno meeshaan meel ka fiican
wasiirka gaashaandhiga wasiirka cadaaladda taliyaha taliyayaasha ciidanka taliyaha ciidanka qaran taliyaha ciidanka qalabka sida taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka sugta taliyaha ciidanka cirka taliyayaasha xigeenada taliyayaasha kale saraakiisha sare ciidanka cirka iyo hose baanka baanboyda militariga saxaafadda iyo shacbiga kale halkan inala jooga oo halkaa naga daawanaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii waa munaasabad qaali ah maanta inaan kala soo qayb galay ciidankii cirka oo sanadkiisii konton iyo lixaad dabaaldeg ku dabaaldegaya insha allahu tacaala waxaan doonaynaa waa taliyaha iyo taliyayaasha iyo wasiirka baan doonayna sanadka dambe haddii alla taasa ayaa kasoo jeeda ooli sanaan u imaado ilaahay yani runtii taariikhda ayaa ku duugan waxa weeyaan waa wasaaraddii ugu horeysay ee soomaaliya yeelatay difaaca waxa weeyaan talifkii ciidanka markayna san u dareyeysan tahay runtii inankay cayaari nagu tahay waa inaan kaayna dowla dowladaha kale ee dalalka kale waxay ku isku ammaanaan ama ay mar walbaba soo bandhigaan taariikhdoodii hore inana teen teenii baynu baabiinayna marka inaynu horta dib ugu noqono aynu ka bilowno halkaa asaas ayaa malaha maxaa la yidhahda ka muhiimsan wax kasta oo dib loo dhiso ay noqoto inay inay muuqato oo markaa beri sanadka daa markaa halkaas ugu nimaado inaynu odhan karayno halkan waa halkay ka bilaabanto laakiin markaynu saa u arkayno iyadoo duunsan waxa weeye micnaheedu waa maxay ciidankii weliba duunsanya marka tarjumaddaa inaynu bedelo ayaynu baahannahay si marka ay taasu timaadana waa inu isugu tagnaa dhammaanteen oo aan dhisnaa oo ber insha allahu tacaala waana gedigeena waa dhisnaa wixii contributiona runtii jenaraal bashiir ayaa xariif ku ah maxaa la yidhahdaa malaha inaad fikra ka qaadataan baa wanaagsan qaabka loo degdega loogu dhiso laakiin inaynu xoog iyo xoola waxaynu haysana ninku isku tashano aynu bisna ayaa la doonaya iduguna aad ka bilowdaan la timaadaan waxaan kagamaayo jeelka askartii iyo ciidamada asgur ee qof kasta loo soo iibiyey gaawadii iyo blayrkii maxbuuska ah ayuu usoo iibiyey markaa sidii oo kale la doonaya in ninkii ama mid xoog ku deeqa mid wax ku deeqa annaga noo timaadaan cid walboo timaada meeshaa waaynu dhisnaa deel yani dib udhacin mar dambe ka dhulka iyoo saa ugu baabaansanaynu sheegayna intaa marka laga yimaado waxaan jeclahay oo la ilaaway oo mar walbaba la ilaawaa doorka ay ku leeyihiin dumarku ciidanka cirka waana ka xumahay inaanu taliyo aanu soo taabo asle ayay ahayd dhamme asle bay ahayd gabadhii ugu horeysay ee afrikaana ee diyaarad militari kaxaysa ayay ahayd marka in la ilaawo waa mid maxaa la yidhahdaa aada iyo aad waana ku qabsanaynaa taliyaha haddii ahlayna marka door weyn bay ku lahayd dumarku sida sida ragguba ay ku lahaayeen maxaa la yidhaahdaa waana runtii in la in la in mar walbaba la tilmaamo waa mid meesha ku jirta ciidanka cirku waxaan aad iyo aada u xasuustaa aniga abahay wasiirkii arrimaha dibaddu ahaa afrika markuu in badan ka dhiyay heshiisiintii tanzania iyo uganda shabeellaydiiba hintii wadi ciidanka cirkay ahaada meel kasta oo afrika ka mida oo tegeen isagii madaxweynuhuba waxay ahayd shabeellayda mar walbaba shabeellayda waxay ka qaad qaadatay qayb weyn ayay ka qaadatay isku xidka dalka qayb weyn bay ku lahayd halkan waan ka xumahay in terminaalkii laga dhoofi jiray aanu jirin bay marka oo halkaasaa loo la tegi jiray diyaaraddu meel waxay lahayd airportkii hore ee xama ayaa si ayaa ku ku yaalla halkaas hadda waxaa la igu yidhi containeraha ayaa meeshii gebigeedii la xiray maga jirto marka runtii taariikhdeennii inay dib u soo celinaa waa mid muhiima oo in maxaa la yidhaha wixii wanaagsanaan aan ka soo qaadanno intii xumaydna aan wanaaj wanaajinno oon ka saarno oon ka dhigno markaa inay taariikh cusub oo maxaa la yidhaahdaa aynu aynu meesha samayn karin oo qaladaadkaynu shalay sameynay qaladaadkoogina inaan samayn dalkan wuxuu burburay laba arrimood buu burburay waxay ahayd cadaalad xumo iyo siyaasad xumo inaynaan markaa tii kusii socon ayaa la doonaya oo mar walbaba aynu hagaajinno cadaaladana hagaajinno hadday tahay ciidankee dhexdiisa hadday tahay dowladda dhexdeeda hadday tahay dadkii shacbiga wax kastaa tahayba waxweynana ayaynu hagaajinno cadaaladda iyo inaynu xukunka iyo qaabkan isku xukumayna qaab wanaagsan u noqdo labadaasaa dalka burburiyey inaynu markaa labadiina hagaajino ayaa muhiima munaasabadan runtii munaasabad aada iyo aada u qaaliya weeyaan munaasabad turjumaysa rabitaanka iyo maxaa la yidhaha shucuurta aada iyo aada u sarreysa ee ciidanka ka muuqda cirka iyo baanboyda labadaba laakiin waxaynu doonaynaa taa inaynu ficil u rogno marka ficilkaas ayaa laynaga sugaya dalkan cidin cid kalema sugayo idinkudu sugaya innakuyna sugaya inaynu markaa taa ficil u rogno ayaa la doonaya wax kastoo aynu qabanayno ciidan iyo cid walba inaga mid ilaahay dartii baanu qabanayna inay ilaahay ugu dhowaano oo ridaadiisa aan helno ayaynu qabanayna kuma qabanayno hebelkuma ku wanaaji laakiin waxa weeyaan waa run ahaantii waxa weeya waa waxaynu u qabanayno inaan ilaahay ugu dhowaano oo camalka aanu doonayna inuu qabanno dowladda u qabanno dadka u qabanno cid walba u qabanno waa maxay waa camal ilaahay aan ugu dhowaanayno taa ha la xasuusnaado waayo hadda jiraan waa la yidhaahdaa inaynu maxaa la yidhaha ay tahay camalkan cibaadeyna waa cibaado oo laynaga doonayo wax kastoonu samaynaynana waa laynala xisaabtamaya dhammaanteen marka inaynu mar walbaba taana xasuusnaana waa mid meesha meesha ku jirta oo aada iyo aada u muhiima waxa weeyaan maanta halkaa tallaabadaa la bilaabay lagu dhisay dibudhiska lagu sameynayo dalka oo dhan iyo dowladda si ay ka dhawaajiyeen taliyaha iyo wasiirkuba waxaan maasha annaguna aan diyaar u nahay in wax allaaliya wixii ku suurtogala ee lagu loogu hagaajin kara ee lagu qaban karo hadday tahay kii tababarka hadday tahay maxaa la yidhaha wixii kale qalab ee loo baahdo wax allaaliya wixii karaankeega annagu diyaar baan u nahay inaan la qabanno laakiin yani waxa way gacmo wadajid ba wax ku gooyaan idinka waxaan iska sugaynaa waa taa annaga aan inta kale naga sugan saasaan isku ognahay marka sanadkan sanadkiisa mashruucii barwaaqo ilaahay idinkaan ku wada gaari doona idinkana iyo iyo xaasaskiina iyo caruurtiina iyo dhammaan dadka oo dhan ee ka tirsan ciidanka cirka saraakiin iyo shacbi intaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
magaalada muqdisho waxaa maanta isugu yimid daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxaa kaloo halkaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota bulshada rayidka ah dhammaanna waxaa looga hadlayey wadashaqayn la xiriirta dhinaca daladaha waxbarashada waxaa kale oo looga hadlaya arrimo la xiriira imtixaanaadka sana dugsiyeedka labada kun shan iyo tobanka iyo labada kun lix iyo tobanka haddaba cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a saraakiisha bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa marka hore ka hadlaya kadibna waxaa soo xiraya wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane khatra bashiir cali
horta aada iyo aad baan u faraxsanay aniga gaar ahaan hawshan maanta qadadan maanta qadada cunideeda sheekh nuura ka hadlay oo ka hadli maayo laakiin in wasaaraddii waxbarashada wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii iyo wasiiru dowlihii iyo agaasimihii iyo agaasimayaashii kale axmed shabeel oo madaxtooyada ka socday oo intii aynu meelaha aan farfariisanaynay oo dhan isagana nala joogay madaxda daladaha gaar ahaan guddigii aan wada shaqaynaynay dhammaantiin waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa marka aan ka gudbo waa warkii aanu annagu dhehi lahayn qoladayda guddigu sheekh nuura noo yiri laakiin waxaan rabaa laba arrimood oo yaryar inaan inaan ku daro mid waxa waaye annaga mid waxa waaye sheekh nuur ducadii uu gadaal buu ka ducayn doonaa in yar baan uga sii horumarayaa waddada soo socoto dhirirka badan allaha idin fududay ardada soomaaliyeed inaysan inaysan khalkhal gelin maya adinkaa hormuuda dalladaha iyo wasaaradda in ilaahay u fududeeyo labaatan kun ku dhawaada soo baxayda sanadkan marka inaysan muxuu ahay la kulminin wixii hore oo saaxiibadoodii ka horreeyay la kulmin la kulmeen ayaan ayaan ka ducaynayaa midda kale oo aan raba inaan idhaahdo waxa waaye dalladuhu wasiiradle iskuma hayo inay billad leeyihin ma adaa bixin doontid mise mise wasiir kale oo soo socdaa bixin doona mise madaxweynaha bixin doona anigu ma aqaano cid bixin doonta laakiin dalladuhu biladay leeyihin anigu intii dalladu xamar ka shaqaynayeen iyo gobollada waan joogay mar walba waxaan dhihi jiray muxuu ahay dalladaha waa la dhaliilaa oo dee dadka lacag baa laga qaadaa lacagtuna dadka waa ku xanuun badanta marka waxaan idhaahdaa qofkii ila hadlaba ka waran haddii carruurtaadu aysan iskool aadi lahayn qof walba ahe markaasu aamusaa uu yidhaahdaa muxuu ahay hawl muhiimay haya arrinta aan rabaa inaan idhaahdo waxa waaye annagu haddi aynu nahay hay-adahan oo bulshada rayidka ah sida hadda waxbarashadu tahay maku faraxsanin waxaanu rabnaa in la toban jibbaaro ayaan rabnaa boqolkiiba toddobaatan siddeetanka aan waxbaran inay waxbarasho heshaan rabnaa hawsha waxaan ugu jirnana waxa waaye in waxbarashadaa dadkaasi ay helaan waxbarashada dadkaas inay helaan marka wasaaraddan waxaan ka sugaynaa public education programkii inay inay la timaado wixii aan ku gacan siin karnana aan ku gacan siino wixii kale xataa dawladda inaan idinkala doorno diyaaraan unahay banaanka inaan idinkala doorano diyaaraan unahay dalladahana waxaan ka rabnaa inay iyaguna sii laba jibaaraan dadaalkii ay hayeen tayada waxbarashadana la hagaajiyo tayada waxbarashadana in la hagaajiyo oo ardayga numberka yare noo soo baxaya ay noqdaan number la mahadiyo number la mahadiyo inay noqdaan waxaan rabaa inaan martiqaadkiidiyo markii imtixaanka la dhameeyo soshansa ayaa gogashaan dhigayda gogashan annagaa dhigayna intiinaan iyo inta imtixaanka madaxda ka aqaadidsiisaba marka waxaan idin rajaynaynaa inaad yani hawshaas aad ku wada guulaysataan xiriirku uu furfurmo calaqaadka marka uu khilaaf yimaado calaqaadkaa kala go-a calaqaadku markuu kala go-ana shaydaan baa adeegsada waxaa aniga laisoo sheegayaa sheekh nuuraa kugu soo duulaana isagana sheekh nuur baa maxa waxaa loo sheegayaa sharwacaa kugu soo duulaana marka nin waliba qof waliba ahi kabyurar u noqonaya marka si marxaladii hore loo xiro waxaa loo baahan yahay madaxda wasaaraddu inay dalladaha madaxdooda casumaan oy xafiiska ku casumaan oo bal waxyaabaha ay tabanayaan iyo mustaqbalka qorshaha ay leeyihiin iyo kan wasaaraddu ay leedahay la isu waafajiyo si la isu waafajiyo in shirar ay dhacaan oo muxuu ahay keli keli iyo wadar wadar ah inay inay bilowdaan si shaqada soo socotaa ay u noqoto mid laabxaarnaan iyo niyad wanaag iyo muxuu aha lagu bilaabo hadda waddankan waxyaabaha haysta waxa waaye dadku ma wada higsanayaan hal aragti hal higsi ma wada higsanayaan qofba meel bay uga hilaacaysaa marka qofba meeshay uga hilaacdoo aadayaa marka taasi inay dhammaataan rabnaa marka wasiiradda waxaan ka codsanayaa anigoo ku hadlaya magacii guddigii hawshaan idinla soo waday iyo kan sooshansaba in xiriir dhow aada la yeelatid aada la yeelataan madaxda dalladaha inaad la yeelataan oo aada noqotaan dad isu soo gurmado oo isu hiiliyo oo isxog og oo aan loo kala warramin dadaan loo kala warramin inaad noqotaan ayaan ayaan soo jeedinayaa haddee ilaa imtixaankaa laga gaarayo iyo howlaha xigtay iyo shahaadooyinkii hore iyo kuwii dambeo la bixinayana aniga iyo sheekh nuur haddii ilaahay idmo waan waan idinla joogaynaa axmed shabeelna waxaan u malaynayaa isna waa nala joogi doonaan u malaynaya marka hay-adda culummada iyo iyo dallada soshansaba diyaar baan u nahay inaanu wixii aanu idinku saacidi karno aanu wadajirkiisanaas aanu ku saacidno marka intaas ayaan uga baxayaa waxaan mar labaad u mahad celinayaa wasiiradda oo waktigeedii qaaliga ahayd halkan maanta nagula qaadatay iyo wasiir ku-xigeenka iyo saaxiibkay cabdullaahi bila nuur oo aan muddo dheer isnaqiinay axmed shabeel sidoo kaleeto iyo dalladaha madaxdoodan ogahay inay iyaga ku dhowdu howlo fara badan leeyihiin oo aan iyaguna maaragtay aad iyo aad uga mahad celinaya waxaan si gaara uga mahad celinayaa guddigii aan wada shaqaynaynay oo aynu muxuu ahay marar kale caroonaynay isu soo noqonaynay mar walbo maaragtay aynu wada joognay haddaan wasiir ereyga aan iloobe kuu sheego soddon iyo dhowr jeer baan fadhiisanay shan iyo toban wada jiraa loo fadhiisanaya toddobiyo tobanka kalena muxuu ahay wax waxay waxay ahayd kali kali iyo laba laba iyo ayay ahayd marka yacni afar bilood aan shaqaynaynay laba bilood maanaan shaqaynin actually lix bilood aan shaqaynaynay afar bilood aan marka xoog u shaqaynaynay laba iyo labo ayaan xoog u shaqaynaynay marka mirahanay dhashay alxamdulilah rabbilcaalamiin hogaanka haddee daladaha madaxdooda iyo wasaaradda wixii ka dambeeya kusoo wareejinaynaa mar labaad waa salaamantihiin
maxay ahayd maanta s y l waxaa isugu imaanay oo qada sharaf aan isugu casunnay dhaladaha waxbarashada oo dalka ka jira iyo wasaaraakiisha wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan bahda wasaaradda waxbarashada annagoo kulligeen ka munaaqasheynayna sidii aan u wada shaqayn lahayn aan ugu fogaan lahayn khilaafaadka annagoo eegayno una danaynayno una hiilinayno ardayga soomaaliyeed marka maanta madashaas sharafta leh oo ay daladaha ay nagu casumeen waxay ahayd inaan aan kulligeen aan soo jeedino inaan hal hadaf leenahay hal meel u soconno wixii tegayna tegay wixii hore u socdane hooshiisa la gala hadda imtixaankii midaysnaana lagu wada heshiiyey in laysla wada qaado hadda imtixaanka waxau inoo qorshaysan yahay ilaa hadduu yidhaaho bisha shanaad in la qaado maadaama soonka uu soo galaayo bisha lixaad marka waxaan rabnaa manxooyinkan ay soo baxayaan oo la rabo si degdega ciyaalkii in loo kala hago marka sanadka horeeto waan yaro daahnay laakiin sanadkan waxaan rabnaa ilaahi hadduu yidhaaho waktigii imtixaanaadka la qaadi jiro inaan qaadno daladahana hadda way nala ogol yihiin oo sidii hore sana horeeto ma dhici doonto oo ayagaaba nala shaqayn doono marka ilaahi hadduu yidhaaho bisha shanaad oo imtixaanka dhici doonaa waxaana ka codsanayaa ardayda soomaaliyeed iyo macalimiinta iyo dugsiyada in ardayda kabis waxbarasho loo suubiyo si imtixaankan loosii diyaariyo daladaha way noogu jireenba manhajka samayntiisa muqararka samayntiisa tababarka macalimiinta way noogu wada jireen hadda way fadhiyaan macalimiintooda qaarkoodaaba hadda jaamacadda ummadda fadhiyo oo ka shaqaynayo maadooyinka muqararada maadooyinka marka taasi waa isla wada shaqaynaa markasta way noo soo diraan macalimiin tan weyn aan imtixaanka isu diidanayn maahane howlaha kaloo yarabo isla wada qabanaa walaahi horta waxaa mahad ila ilaahay ka sokowna waxa mahad gaara leh aan raba meeshaan inaan ku xuso maxay ahayd hay-adda soshensa oo horumarinta bulshada iyo hay-adda culamaaudiinka oo sheekh nuud baaruud oo u yahay hogaamiye labadaas hay-adood waxay ahaayeen laba hay-adood oo nabadoonno ah oo nagu dhex jiray oo muddo ilaa iyo afar bil aayatiinka u hiilinaayo ardayga soomaaliyeed oo maxay ahayd ka shaqaynayay inaan isku hadaf noqono alxamdulilah ilaahi waa nagu guulaystay wixii kheera ilaahay wuu garab galaa waan waan waynu heshiinay qodobada badan aan ku wada heshiinay marka hadda imtixaanka waa la qaadayaa waana la isku wada raacay wallaahi hadda waxaan ku tala jirnaa ardayda sanadka dugsiyeedkaana haddii uu jiro arday rabo inay imtixaanka galo oo sano horeeto uu ka baaqday uu rabo inuu galo waa u bannaan yahay annagana shahaadadiisa waa u qadarinaynaa afar iyo toban shan iyo toban waa ugu dhigaynaa haddii aysan jirinna markaasayto waa arkaynaa laakiin hadda xooga waxaa la saarayaa shan iyo toban lix iyo toban laakiin arday hadday jirto oo rabto imtixaanka inay gashane kuwaasna ma iridama ka xirinayn waa u furaynaa irdaha ilaahay diiraa
wasaaradda isboortigana waxa ay si weyn uga hadashay dad shakhsiyaad ah oo guryo ka dhistay agagaarka garoonka ciyaaraha ee banaadir stadium wasiirka hogeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga mudane cusmaan aadan dhuubow ayaa arrimahaasi waxa uu uga warramay wariyaheenna maxamed weydka
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxay noo ahayd mid kulleyba howl shaqa ah ka mas-uuliyad ahaan wasaaradda waxyadeeda kala duwan in ay aada iyo aad ka dhiskaasgarayaan marka horeba arrimaha garoomada sida hadda muuqaalka kullay ku adkayteed inaan soo aragno soona fiirino si loogu kor galo xaaladda guud ee garoonka stadium kuni iyo garoonka lujin oo aada fodagaranaya taariikhda ah runtii waxaan rajeynaynaa insha allah kuwaasoo dhan wax ka bedelan in muuqaalka hadda lagu arkaayo muuqaalka duwan in ay noqon doonto iyada oo muddo burburkii wixii ka dambeeyey ayna noqonin mid gacantii wasaaradda ka ah howlihii ay lahayd shaqada ama waajibaadka ay lahayd midda ugu horreysa hadda ay bilowday oo ay maanta tahay inay ka howlgalaan shaqaalaha wasaaradda waxyaheeda kala duwan sida gaarka ah kuwa howlan garoomada waxaan arkaynay in ay muuqaalkan hadda yaallay in baahi badan loo qabo in wax badan dayactira laga dayactiro meelo badan muhiimadeeda leh kuna leh dhammaanba dhalinta daawashada u timaada oo u baahan inay yeelaan ee waxyaalaha looga baahan yahay garoor oo dhan insha allah waxaan rajeynaynaa in muuqaalka aan ku arkayno muuqaal ka duwan maadaama ay tahay waxa yaroo laga qaada in dib loogu celiyo inta badan garoonka sida sharciyadda iyo waajibaadka ay taagan tahay waxaan rajeynaynaa insha allah inay helaan wixii looga baahnaa garoomada in sida biyaha waafi ay helaan in laga helo haddii aan leedno insha allah sidaa hadda muuqaalka ahayd meelihii istujada iyo meelihii weysada iyo masjidka laftigeeda oo dayactir lagu samayn doono haddii aan leedno waxaan aada u rajeynaynaa kolleyba kuna howlanahay in garoonkaas uu helo ceel gaar u ah insha allah sidaa bilowga leh aan inaga waan faray kolleyba qolina aan kala hadalay rajeynayna in waxaa iyadaa meel ay ku sinaato runtii xamiimad aada u ahayd garoonka lujin oo aada loo wada yaqaano oo baryahanba kolleyba hadal haynteedana soo gaaraysa in garoonka qayb ka mid ah oo ahayd meelihii tennis iyo xafiisadii iyo beesha dawaasha dambe in si kayr sharci ah oo aan garasho loo lahayn in ay looga dhigtay gurujiingada taas ayada waa wax ayaan daraa waxaan doonaynaa inaan horumarino sboortiga sida hadda dareenka bilowga wanaagsan hadda linta hoose ee da-dooda yartahay iyo kuwa koraba hadda ayaa lagu wada howlaya waxaa iyada ah waxaan rajeynaynaa insha allah in aan xitaa iyada ah laga waantoobo waxaa midda kale siyaadada ah taagan oo cabashadeeda heer degmo iyo xaafad iyo dhalin socota iyo mas-uuliyiinba ay nooga yimaadeen wasaaradda oo ayaan daraa iyadana dhacday garoonka waama oo boondheere oo raggii ka soo baxay heer qaran caruurtooda ee qaran usii safteen in ayadan lagu bilaabo jiinka iyadoo dukuminti dawlada la isticmaalaa taas iyada ah ma aha mid dhiirigelinaysa waxay sii dhiirigelinaysaa ciyaalkii yararoo haddaan aragnay ee laamiyada habeenkii iyo maalinta ku ciyaaraya wax la arkay maa wax loo bartima meel kastoo caruuri ku dheen jirtay oo waktigooda ay lahayd waxaa loo baahan yahay in loo kaco oo degmo iyo xaafadba goobihii ay ahaayeen caruurta in lagu dhiirigeliyo meesha ayadan ay ku ciyaaraan kan waa waxaan leenahay kulleyba arrintaas iyada iyadana jiingadda ka bilaabatay in inta kalena ay isku dayeen kuwa hadda ku samaystane ay ayagii laftigooda ay meel kale loo dayo ciddii rabto inay wax siisana jeebkooda in wax ka siiyaan ama dhul kale meel kale looga raadi arrimaha kale oo kurleyba aada iyo aada noo farxadgeliyey oo maanta inta badan wasaaradda ilaa ay shalayba hadalhaynteeda ahayd waxay ahayd mid ay wax ka bilowday oo ahayd dhalinta yareed ee qadar tartanka jaamacat alcarab kaga qaybgelay doorka ay qaateen oo ah mid aan dareemayna in magacii godka galay ee soomaalinimada ahaa mid hadda banaanka usoo baxay waxa ay mudan yihiinna in looga baahan yahay in si qaribnimo ah in looga qayb qaato soo dhaweyntooda mid yar iyo mid weynba waajibaadka ka saaran iyada bahweynta isboortiga xiriirada guddiga olombikada gobolka banaadir qaybooda kala duwan bada isboortiga leh wasaaraddii iyada hormuudka howlaha kala ahayd labada wasaaradood waxbarashada iyo wasaaradda dhalinyada isboortiga aada kaashi kuwaad ka ahaa si arrintaas iyada ay u noqoto mid si sii dhiirigelisay inta kale ee hadda aan nasiibka u yeelan oo aan dareemayno dhalin badan oo aada u wanaagsan in gobol iyo degmaba ay ku nool yihiin in maanta magaca ay qaateen ama soo hoyeen ay tahay mid aada iyo aada kulleyba u ah mid wax badan ka bedelayso dhammaanba aragtidii soomaaliya laga qabay maxaa yeelay inay sacuudiga la ciyaaraan oo imaaraadkii qatar oo dowladaha saddexdaasba waxa ay yihiin aada garanaysaa iyo maanta marxaladda soomaaliya ku jirta aada fahmi kartaa dhalinta u baraysay in ay meesha iyada wax mariso oo sharafka iyo magaca soo hoyey aada baan u leeyahay iyaga ee ambalyo ee macallinkii taariikhda lahaa la socda waa iskood oo ummadii soomaaliyeed meel kasii joogta ay yaqaanaan baada iskoortiga isaga aada iyo aada aan uleenahay kulleyba waajib wanaagsan iyo meel laga soo baxa ka soo baxday waxaa mataqaanaa aan u ambaleyneynaa oo kulleyba waajib aan garan karna meesha ayada ahayd unoqo safaaradda soomaaliya consulkeeda jooga mukhtaar cali yuusuf oo runtii kulleyba aada loo soo sheegay waajibkii xag dowladeed xag nidaam iyo xag dhexgalba iyo xag isku xirba jaaliyadda wanaageeda kulleyba waa ugu mahad celinaynaa jaaliyadda guud ahaan baqada ku nool ee soomaalida sida wanaagga leh ee ilaa hadda gacanta uga hayaan waxaan rajeynaynaa carruurtaas oo la sugayaa bisha toddobiyo tobankeeda haddaanan wax kale isu soo bedelin waxaan aada u rajeynaynaa in soo dhaweynteeda laga wada qayb qaato loona istaago in mataqaan kulleyba waa anagoo rajeynayna markastaba in dhalinta gacankoyntooda lasii wado oo aanay noqonin kuwa dalkooda gudahiisa markay soo galaan lagu ilooba ama waxa ay mudnaayeen aanan mataqaanaa la mutaysiinin waxaan rajeynaynaa in gacan buuxdo kulleyba lasaga kaashada dhammaanba bulshooyinka soomaaliyeed ku dhaqan magaalo madaxda muqdisho iyo guud ahaanba taageerada gobolada iyo degmooyinka iyo dalka dibadiisa ka imaanayaan intaba inagoo la haysano waxaan rajeynaynaa in tan muuqaalka kuwaada ahayd oo kulleyba kabedelkii ama horsocodkii ama horumarinta xagga isboortiga aanan bilow i dhammaad noo noqonayn iyadoo aan filayno in rajo kale ay timid oo ah soomaaliya oo mar kale caalamka qayb ka noqonaysa iyadoo hadda loo sii diyaargaroobi doono in dhalinta da-da yar ee isboortiga ay ka casuuman yihiin ciyaaraha minute football world minute footballka ah ee ah ee brazil ka dhici doono sanadkan gudihiisa bishiisa kulka dhaan ayadana waxaan rajeynaynaa in loo diyaargaroobi doono oo aan rajeynaynaa in suuqyada africa qayb ka mid ah soomaaliya noqoto in linta isboortiga ah meelo laga soo raadiyo ama kuwa noqda kuwa caalamka naadiyadooda kale kulleyba qayb ka noqda haddii alla idmo aada iyo aad baan u rajeynaynaa insha allahu tacaala anagoo wasaarad ahaan iyo mas-uuliyad guud ahaanba in aan garab istaagno kuwa banaanka iyo kuwa gudahaba waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in ay noqon doonto mid taariikha iyadana aan sugayna in markii ugu horreysay soomaaliya ay qayb ka noqon doonto in brazil oo ah hoyga kubadda ah kubadda cagta ah in ay markii ugu horreysay aan qayb ka noqon doono oo aan rajeynayna insha allahu tacaala iyadana in aysan noqonin hebel isaga fiican ay noqoto mid la wada arkaayo oo laacibin la fahmi kara oo gudaha gudaha jooga oo kulleyba u istaagi kara magaca soomaaliyeed tiraftiisa ee dib usoo nooleyntiisa in taariikhdii lahaa ee kubadda cagta lagu lahaa dib kulley baa rajeynayno insha allah ina usoo noqoto iyada oo kulley baan rajeynayno in dhammaanba macalimiintii iyo raggii ciyaartooyda qaranka heerka qaran ahaa ee meel kasta ku nool in sidii hadda si ka bedelanba aan bilaabayna insha allahu tacaala in iyagana qaybtooda ay ka qaadan doonaan kuwa latin america jooga kuwa yurub jooga noo xisaabsan intaba waxaan rajeynaynaa insha allah in wasaaradda waa calanside oo waxaa malaynaya in meel kasta oo calan soomaaliyeed waxa gaarsiin karaayo waa magaca israfteedana waa xagga ciyaaraha oo ah in markasta ay huwan yihiin calanka waxaan rajeynaynaa calanka in uu noqdo mid kulley meel kastaba sida hadda bilowga carruurta dhallinyarada yararka hadda da-dooda aadka u hooseysa ay usoo saareenba inuusan dib usoo noqonin oo ay noqoto mid aada hore loogu socdo insha allahu tacaala amaasantee
Thank you.
dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka waan idiin soo saaray anigoo ah cabdulaahi kulmiye halkan idinkala socodsiinaya intaas ayuu iiga dhan yahay inta aan dib dambe u kulmayna meel kasta oo aad joogtaan nabadgeliyo